maamulka iyo bulshada deegaanka jeexdina ayaa cawasho qumuujiya iyo biilaanto ku-teegiga deegaankaasaya kureeda markiia cusbo an isbedeliya ceelka deegaankaasaya sidiiyo sheegan ceelkun oo kaliika ee deegaanka iyo weliba shacabka deegaanka qabaana dhibaatooyina kureeda markiyo dadka iyo duunyadaba isticmaalo waayana biyo ceelka welibana baaqiyo ndireena maamulka galmuduga waano mas-uuliyiinta oo ku hadleen xaalada deegaanka ku jirta waxaa ka cabanaynaa oo afka deegaanka ku hadlaya guddoomiye jeexdimeed baahida meeshan ka jirta oo mid ceel iyo iyo mid dadba ma hayno weliba midda biyaha baa noogu daran ceelkaani hal sano iyo barbu qodan yahay hal sano barbu qodan yahay habeenkii la keysmay caawa inta ka dhax leh nafle ma cabin wax nafla oo cabe ma leh annaga ugu dawgalayna ceelka xaraarka haayadaha iyo dadku inaysan ka cararin baa haayad kale u dacwoonay hay-adda ceesha alaabteeda bixisa baa u dacwoonay ilaahi waa nugu guuleeyey haantii iyo waastooyinka iyo soolarka in aan meeshii laga dagaakicin waa baa loogu dacwooday waa naloo dhisay meeshaani naf iyo maal waa galeen awalna ceelka jaaliyadda dowladda iyoiyo iyo dowladda galmudug oo maayarka u horeeyo baa ceelka hawshiisa waday iyo dadka deegaanka waa la qoday naf iyo maal wixii la gashay waa lagu khasaara saqiir biyo kama cabin iyo xoolo midna kama cabin waxaa ka codsanaynaa jaaliyadda dibadda iyo maamulka iyo qofkii waxgarada oo dhan waxaa ka codsanaynaa in si deg dega dadkan looga soo gaaro ceesha ceelkaas meelo dariska oo puntland baa hadda xooluhu weli tabtii u dhuftaan maalin waa laga soo cayrshaa maalin waa cabbaan maalintii wax yar dhacaa ama qaaqaayar dhaco ceelka xoolaha baa laga xirtaa meeshaani waa deegaan dhoro ballaaran baahida biyaha waa taallaa waxa weye ceel ma leh gaalkacya ceel ugu sokaysa iyo motoorka laqabo oo gubasoor iyo gaalkacyo iyo qorqooro ceel ugu sokaysa baahida biyaha tabtii u taagan tahay waxaa ka codsanaynaa maamulka iyo jaaliyadda dabadda iyo intii waxgarada in si deg dega dadkan biyo loola soo gaaro ceelka loo qodo alaabtii waa taallaa meeshaan alaabtii kaliyaa taalla ceelkama qodnaa wixii shalay la qoday wax lagu intifaacay maahan baahida biyaha waa taallaa annagoo dadka deegaanka iyo ka guur weyne meeshii baa ku harnay weliba maamulka naguma soo laaban dhaliil baa u jeedinaynaa waan ugu ilooban meesha dib dambe uma soo laaban wixii shalay la qoday intii dadkii meeshii ceel laga qoday bilaa inta hadda dadka waxay soo cayriyaa yidhaha ceel baa idin qoda haan baa idin noqotee cid uu anfaca male biyola-aan baa meesha ka jirta deegaanka waa kuwaas ciddi baa saabtahay xoolihii waa joogaan maalin kasta booyadiiba tabtii laba boqol bay ku keentaa biyaha biyaha gaalkacya laga keenaa waxaan ka codsanaynaa intii waxgarada iyo intii dadka soo oo ka dabqanaysa inay si degdega biyola soo gaarta isku wada duubee ceelbiyoodkun iyo markii hore dadka deegaanka iyo jaalado isku kaaladena mahayne ceel kale oo ku helaayana dadka ku noolana deegaanka jixdina ee gobolka galgaduuda